ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu jacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m ood gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibaal dhammaantiin aad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ola socotaan oonaad u dhegeysataan idaacadda star f m taarikhdu saaka waxay ku beegantahay sideed tobanka bisha disembar bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin isniinta waa maalmaha isniinta dhegeystayaal arbacada jimcuhu waxaan diiradda ku saarnay xaaladaha guud ee wadanka ka taagan dhegeystayaal iyada saakana aada maqli doontaan warbixina markaasi kala duwan oo ku saabsan khudbadda iyo weliba hadalka ama wareysiga warbaahinta uu siiyey madaxweynaha dalka william ruuto waxa uu ka hadlay waxauna ku yiri daba uu ka yiri qorshihiisa ama xukuumaddiisa dowladda dhegeystayaal ee hadda markaasi uu wado dhanka dhaqaalaha ku saabsan shidaalka canshuurta sixir bararka nolosha dhegeystayaal ee hadda markaasi jirto dhegeys waxaasoo dhan ayuu diradda saaray waxna laga weydiiyey dhegeysta bal muxuu ku difaacay muxuuna kaga hadlay muxuuna ku sheegay waxaasoo dhan ayaa markaasi saaka inii jubleyn doonaa iyadoo dhegeystayaasha qeybaha dambe fursadda inta badan aan siino haddaba waxaan filayaa si wacan oo wanaagsan inaad inoo dhegeysanayso si wacan wanaagsan idaacadda star f m inay kuusoo gaarayso haddaad ku kala sugantihiin dhanka nairobi haddaad ku suganta waxay naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mumbaasin nawaaxigeed aad ku suganta waa hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida dhadhaab dhegeystaal faafi tanaariifa masalaani aad ku sugantihiin waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad ku sugantaha mandheera balad xawasuufta maniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacadu wadaatunahay waa sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balanbala meeruuma dowgaashina waxay naga dhegeysanayeen dhegeystayaasha hal ibar laba dhibic saddex warsaabid mooyaale xuduudda dhankaas etoobiya siddeetan toddoba dhibic toddoba dhegeystayaal w w w star vm co k applicationka abka halkaas nagala socon kartaa nagala dhegeysan karaysaan dhegeystayaal mowjadaha ama sidoo kale waxaad soo dejeysan kartaa applicationka abki star f m dhegeystayaal halkaasaad kala socon kartaa barnaamijyada wararka wax weliba adiga markaasi ku xiisa geliyo danaynaysan jeceshahay inaad si toos adigo maqasho hogana dhegeysato adigoo goobtaada meeradahada ama shaqadaad ku suganta xafiis haday tahay haddii aad dukaan ku sugantay haddii aad gaari wada waxaasoo dhan waxaa kuu sahlaysa kuu fudaysa abka star f m oo soo dista kaliya star f m dhegeystayaal barnaamijka dhegeysto lixaadaad iyo anigoo ah yuusuf bagaden la socodsiiya iyadoo dhegeystayaasha qeybaha dambe fursadan u siino si ay aragtidooda fikradooda markaasi uga dhiibtaan dhegeystayaal barnaamijkana inta badan waxaa markaasi ku eegnaa maalmaha dabcan isniinta arbacada iyo jimcada ama jimcaha dhegeystayaal xaaladaha guud ee wadanka markaasi ka taagan maanta oo isniinna waxaan dul istaagi doonaa bal hadalka shalay markaasi ama hadal oo dabcan hadalka madaxtooyada dhegeystayaal ama wareysiga madaxtooyada sida tooska ee warbaahinta xalay ay kula yeesheen madaxweynaha dalka william ruto ee xukuumaddiisa tan iyo markii lasoo doortay labadii kun labiyo labaatankii sanadkaynu soo dhaafnay dhegeystayaal iyadoo sanadka hadda kan waa dabcan waa sanadkan uu sii dhammaanayo dhegeystayaal xukuumadda ruto maxaa u qabsoomay maxaysan u qabsoomin maxaa laga rajeynaya maxaysan laga rajeynaynin iyo weliba hadaladiisa iyo weliba hadda markaasi si waadixa si adag u sheegtay in kenyaanka ay adkeystaan xaalad adag oo markaasi wadanka hadda uu ku jiro iyo weliba in wax walba hadda si waa wax walba uu sheegay in hadda xukuumaddiisa ay ka goon tahay in wax walba siday tahay ay ku qaabili doonto siday tahayna wax walba ku difaaci doonto kagana hor kagana tilaabsan doonto xaaladda nooleed ee wadanka hadda markaasi ka jirto dhegeystayaal maxaa markaasi laga hadlay dhaqaalaha sidee uu hadda markaasi heerka u gaaray wadanka maxaa markaasi lagu qiyaasi karaa wadamada uu soo qaatay ee kamid ah morocco nigeria iyo koonfur africa ama south africa dhegeystayaal halkee markaas isaga kaalinta uu hadda xukuumadda uu hogaaminaya ay ka joogtaa ama hadda markaasi deqla aruurinta marka loo fiiriyo g p d ga iyo weliba waxa ay markaasi sanad waa sanad weliba ay marka loo fiiriyo sanad maaliyadeedka ee xukuumadda ee markaasi aruuriso haddaba maxaa lagu dabaqi karaa dhaqaalaha marka loo fiiriyo qaabkee markaasi lagu xalin karaa qaabkee markaasi lagu gardaamin karaa ama lagu wadi karaa ee loo nasiimi karaa si markaasi loo yareeyo baahi weliba oo wadanka markaas uu hadda la daala dhacayo baahi weliba oo hadda wadanka markaas uu qabo ku aadan dhanka dhaqaalaha waana tan oo hadda markaas ugu walaaca badan ee hadda xukuumadda ay la daala dhacayso dhegeystayaal oo sidoo kale si toos asagana uga hadlay una sheegay in ay markaasi uu ku qasban yahay in xaalad weliba wax weliba oo dhaqaalo ku saabsan uu kaga qaban karo kagana bedeli karo wuuna ku yareyn doono siday tahayba laakiin maxaa lagu yareyn karaa dhegeystayaal iyadoo inta badan ee hadda meelihii markaasi dadka ay ku tiirsanayeen marka loo fiiri ee hadda ay aada u adag tahay waxaana markaasi kamid ah dhegeystayaal shidaalka oo aan isdul istaagi doono bal marka hore intuu asaga xilka u qaban halka uu joogay iyo halka hadda uu joogo maxay markaasi keentay maxayna markaasi ku qabatay xukuumadda waa su-aalaha sidoo kale waxa laga weydiiyey madaxweynaha waxaa sidoo kale waxaa laga weydiiyey canshuurta marka hore halka ay taagneyd iyo hadda markaasi in ay meesha oo hadda jo xukuumaddiisa ay ka qabatay mise ay ka bilowday inay ayadana markaasiisan isku dhabeyn maxaa ayadana keenay mayna qabataa waa su-aalaha asagana wax laga weydiiyey sixir bararka iyo weliba xaalada nooleed ee wadanka hadda markaasi ka jira dhegeystayaal horaan oo lagu quudan jira dhegeystayaal wax ka yar boqol waxaan wax ka yara dhegeystayaal hal doolar hadda waxaa leeyahay waxaa lagu qutaa cid weliba ee maanta markaasi awooda inay ku quudan doonto nus doolar dhegeystayaal taasoo micnaheeda laga yaaba inay u dhiganto wax ka yar ilaa isdeetan ama toddobaatan dhegeystayaal iyadoo xaalada waqti qof waliba u saamixayso laga yaaba tusaaleahaan markii loo qaadana loo fasiran loo macneeyana dhegeystayaal inay tahay hal xabo mandhaas iyo weliba koob shah oo markaas marka loo firay shihiisa ma aha shaha oo dabcan shaha maqaaxidaha waaweyn ama shaha markaasi meelaha inta badan caadiga looga kala iibsada dhegeystayaal waxaa leeyahay cid walba ma kaafin karto xaalada nooleed ee hadda wadanka markaasi la daaladhacayo dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal iyo weliba sida hadda uu sidoo kale xukuumaddiisa ugu difaacayo iyo weliba halka uu hadda markaasi dadka kenyaanka uu kaga codsanaya inay sii adkaadaan ama dabcan wax walba la sii xoojin doono macnaha wax walba uu hadda sheegay inay sida caadi ugu soo noqon doonto laakiin koormee shamee ee markaasi xukuumadda ee arrimahaasi wax ka qaban doonta kana bedeli doonta dhegeystayaal isla madaxweynaha ayaa markaasi kuu sharaxi doona oo aada maqli doonta dhegeystayaal hadduu ee bahaidmo bal markan dhegeystayaal io ogolaada inaan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana bangiga k c b dhegeystayaal bangiga k c b waa midka dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena inka badan ilaa iyo boqol labaatan lix sano ama k c b waa dabcan mid kamid ah waa hay-adaha dhegeystayaal waa mid ka mid a hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaad weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacawinta dowladaha fulinta yaryar mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba koruqaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karayo iyo weliba hindisa aas-aasiya k c b waxay si hagarla-aan u gudataa hadafkeeda inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ay ha noqotee halkudhigu for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedasho laga biloabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka ee la hebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyadaad ka helayso waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso dhegeysta adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada boqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga ama kala xiriir eber toddoba hal hal waa eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better dhegeystayaal hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m hoota gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin oo ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada waana ku mahadsantaha sida wanaagsan mar walba ad oola socoto una dhegeysatay star f m dhegeystayaal markan k c b aan ka gudubna dhegeystayaal aan kuusoo qabta mid kamid adeega qeyb- qeybta kale ee barnaamijka kamid ah dhegeystayaal waan adeega waana fraud safaricom dhegeystayaal hadaba waxaa lagu leeyahay ka- ka- ka digtoonow oo tugada kuwa markaasi doonaya inay markaasi ku dhacaan dadka qiimayay shacabka ayaa la imaaday hab cusub oo ay dadku ka- ee kenyaanka ah ay maalin waliba ku dhibaateynayaan mobilada kenya waxay markaasi la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baaba- ba- waxay keedkooda u- markaasi ay tahay mid ay ku wadan karayaan qaar baa iska diiwaangeliyay bangiyada mobilada halka kutugada markaas ay doonayaan inay lacagaha dadka ka xadaan julize niqueli ama nicon dadkan ayaa ku taqabsay inay iska dhigayaan bangi safaricom dadka shaqada markaasi ka dalbada ama kuwa ka shaqeeyaan bangiyada ama safaricom midaas iska dhigayaan saraakiisha dowladda macalimiinta iyo weliba sidoo kale maamulayaasha ay iska dhigaan si ay dadka u wareeriyaan ama waalidiinta u wareeriyaan kuwaasoo markaasi doonayaan in lacag ay kaga qad qaataan ama ay sidoo kale ku qiyaameeyaan dadka safaricom ayaa hadiyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caabiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka loo geeniysanayo laguna dhibaateyna laguna qiyaamaya dhegeystayaal haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo la warbixinta warbixinadaasi dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbanaysay safaricomna ka shaqeysa dhegeysa laga codsanay cid waliba inay lambarkaasi sida saddex saddex saddex waa lambar waa- waa triple se- tri- waa- waa triple three dhegeystayaal ama lambar sad- oo saddex lambar oo saddex iyo saddex iyo saddex keliya lagu gudbin kara dhegeystayaal iska ilaali dadkaas oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax waliba oo aad sameynayso lana xiriir shaqsiga markaasi doonaya inuu doonayo inuu ku qiyaamayo xog mar badan waa xog fara badan weydi kadibna haddii markaasi hadalkiisa aad garan weysana waxaad telefoonka ayaa kugu haboon inaad iskaga jarto cid ku qiyaami karta ma lahan lambarkaada xogtaada sirtaadana ama lambarada sirta xogta sirta kuwa adigana ee waa inaad markaasi sanbixinin dhegeystayaal ilan hubsino hal ayaa la siistaa hubsino hal baa la siistaa dhegeystayaal ha noqonin ha u dabcan ha- ha weydinin dadka waa inaad markaasi weydiisa dadka aqoonta markaasi kugu lan fariimaha masajada markaasi kugu soo dhacayso iyo shaksiyada markaasi ama shaksiyaadka kugu soo xadgudbayo hadda waa kan waxyaabaha markaasi lagugu qaldi karo oo adiga waa kuwaasi waxyaalaha lagugu qaldi karo oo been abuurka ama awaalka ah oo doonayo in ay dadka masha- oo dabcan tuugada mashruucay kaga dhigteen ayna la doonaya dadka in lagu qiyaameeyo waxay sidoo kale iskaga dhigeen oo adeegsanaya adeegyada kale ee safaricom ay bixiso sida fuliza emshore iyo waxa lamidka haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeyso iyaga oo macluumaadka dhan gacanta ku haysato safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaada shaksi ahaaneed oo keliya waxay ku- kala soo xiriiri kartaa lambarka keliya cid waliba ay garanayso lambarkaasi oo caan ah lambarkaasina waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambarkaasi ayaa laga soo wacaa laakiin lambar kale cid ku weydin karto macluumaadkaada cid ku weydiinayso malahan sirahaada iyo lambarka sida khaaska ku ah dhegeystayaal ee sirta ee lambar mpesaga cid ku weydiinaysa malahan ka taxadar tuugada ka fijignoo tuugada yaa lagu qiyaamin yaa lagu xadin waa inaad markaasi ka horeysa oo sidoo kale lagu gaadin dhegeystayaal fursad markaas aad heli karayso dhegeystayaal nambar kasta oo kale oo sheegaysa in la- lo- loo sheego inay markaasi kaa soo wacayaan safaricom waa been sidoo kale inaad markaasi ka warbixiso wixii faragelin ah ka- qadka simkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyeed wac oo hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u diro saddex saddex saddex si gargaar aad u heshid ha noqon qof la qiyaamayo taxadar lahow dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal ha noqonin qof la qiyaamayo taxadar waa inaad lahaataa safaricom fraud waa digniin markaasi dadka shacabka loo diraya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal waad ku mahadsantied sida wanaagsan aad oo xolata u dhegeysato star f m dhegeystayaal waxaan beri ku waxaan weli waxaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaal ee barnaamijka hogaanka saaka xaaladda diyaala waxaan xaaladda guud ee di- diiradda ku saarna kaga hadlaynaa dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto oo markaasi xalay wareysi siiyey shirkadaha warbaahineed ee wadanka laga leeyahay arrimo ku saabsan dhaqaalaha shidaalka canshuurta iyo weliba sixir bararka noole- nooleed ay- ee ka jira wadanka ayuu markaasi diirada waxna laga weydiinaya diiradana laga saaraya dhegeystayaal xili la weydiiyo sababaha keenay inuu markaasi kordho qiimaha shidaalka ayuu wuxuu markaasi hoosta ku xariiqay inay tani markaasi tahay caqabad heer caalami ah balse ay keliyaysan ku koobneen wadanka taasi wuxuu sheegay taasi ayuu ku sheegay in xaaladda ay haddana wadanka ula daala dhacayo taasina ay la mid tahay midda dunida maanta ka haysato wadamadii shirkadihii markaasi shidaalka markaasi soo laga soo qaadanayay waa sixirbarka xaaladaha heerkaasi markaasi gaarsiy dhegeystayaal dagaalada dunida markaasi ka jira dhegeystayaal loona aanayey dagaalada ka taagan wadamada dhegeystayaal falastiin iyo sidoo kale israael loona aanayey wadamada ruushka dhegeystayaal iyo sidoo kale waa ruushka oo markaas ayadana dhibaalo markaas ama duulaan dhankaas ukraine ayagana markaasi ka hayo xaaladda oo markaas aan degnayn taas ay sabab noqon kartaa waa siduu markaasi hoos waa siduu dabcan uu hadalka u dhigay madaxweynaha william ruuto ayaa sheegay in kastoo macluumaad waa dabcan waa inkastoo maamulkiisa oo canshuurta shidaalka uu horey ahayd boqolkiiba sideed kana dhigay boqolkiiba lix iyo toban hadda in dhanka dhaqaale la yareeyay ilaa afar canshuur oo ay ka mid tahay midda dayactirka wadooyinka dhegeystayaal oo ka mid ah sidii xaaladda wadanka wax loogu qaban lahaa dhegeystayaal mambo ya ushuru nimepunguza ushuru kwa mafuta nimepunguza ushuru ya road development levy nimepunguza ushuru ya railway development levy na ilikuwa kwa budget tumepunguza ushuru mara nne in four different categories mm. changamoto za kimataifa na bei ya, ya fuel ya kimataifa imechangia ni kweli tumeongeza bei ya VAT lakini tumepunguza ushuru zingine.
Madaxweynaha wuxuu leeyahay markaad fiiriso dhegeysa dhanka canshuurta marka laga hadlayo horaan ee xukuumadihii kaga soo horreeyay sida xukuumaddii uhuru kenyatta boqolkiiba shidaalka ee wadanka dhegeystayaal iyadoo weliba dhaqaalaha ahaan lagu kabayay waxay markaasi ahayd boqolkiiba siddeetan waxaa maakin waxaasoo dhan ay isbedelin tan iyo markii madaxweynaha xilka uu qabtay waxaana markaasi la gaarsiiyey boqolkiiba lix iyo toban haddaba ogsoonow shidaalka dhegeysta lacagihii lagu kabi jiray ee sabsidiga loo yaqaanay ayuu sidoo kale meesha ka saaray madaxweynaha waxaana markaasi keentay in hadda xaaladda ay aada u adkaato waxay sidoo kale keentay in xaaladda sidoo kale laisku qiimeyn kari marka loo fiiriyo tii hore iyo tan hadda markaasi taagan shidaalkana saraa uu sii kacday iyadoo wax waliba ay hadda noqotay in lagu dabaqo ama ay noqotay in wax waliba lagu maareeyo laguna wado dhegeystayaal dhanka dhanka shidaalka hadda waxaa laga hadlayaa oo laleeyahay weliba quburooyinka dhanka dhaqaalaha kuwaasoo inta badan xalay arrimahan wax si dhow oo la socday kana qoreen faallooyin markaasi ku aadan kuna sheegay in wax walba ay hagaagi karaan marka loo fiiriyo dhanka kow canshuurta sixir bararka laba dhaqaalaha saddex markii la fiiriyo dhegeystayaal xaaladda markaasi shidaal ee hadda markaasi taagan wadanka oo sixir bararkiisa hoos loo dhigo loona la qiimeeyo lana dhimo xaalad hadda wadanka markaasi uu ku jiro dhegeysti waxaa hadda sheegay in wax walba tilaabo waliba lagu qaado laguna xakimeeyo canshuuraha wadanka taasi ayaa keeni karaysa in xukuumadda hadda ay la daaladhacayso sidoo kale isxakameyn karin mustaqbalka fog iyo tan dhow dhegeystayaal marka loo fiiriy heerka ee hadda wadanka markaas uu ku jiro iyadoo markaas laga soo kabsankonin laga soo kabsan doono dhegeystayaal waxayna tani markaasi la xiriirtaa xaaladda wadanka dhegeystayaal oo gacanta markaasi ka baxday xakameynteeda doolarka lacagta dhegeystayaal ee sarifka lacagaha qalaad oo hadda keenaysa iyadana in markaasi laisku jaangeeyo oo laisku jaangooyo xukuumaddana weli taasina markaasi kamay hadlin xukuumadda ruuto waxay weli markaasi ku taagan tahay waana sidoo kale ka hadlaysaa in arrintan keliya oo sidoo kale ay ku qhutumin wadanka balse wadamada jaarka wadamada sidoo kale afrika iyo sidoo kale tan guud ee caalamka ee caqabadahan markaasi ka haysto dhanka shidaalka balse uu sheegay in xaalad weliba xeelad weliba waa xaalad iyo xeelad ee markaasi ay doonayeen xukuumaddiisa in wax ku qaabili karto sidoo kalena ku yareyn karto dhibaatada shidaalka waa shidaalka sixir waa dhanka dhibaatada shidaalka wadanka ka haysato in uu markaasi ka yareyn doono sidoo kalena wadadeeda wayha markaasi hadda ay ku jirto xukuumaddiisa sida uu tilmaamayo madaxweyne william ruuto ruto ayaa arrimo fara badan ka hadlay dhegeystayaal bal arrimahaasi ayaan isdulsaagi doonaa hadduu eebbaha idmo adigana qeybaha dambe ayaan fursadaha kuu siin doonaa hadduu eebbaha idmo shukran dhammaantiin mawjadahaas ka bedelan si wararkii barnaamijyada aysan inii seegin saaxiibayaal waad ku mahadsantiin dhammaantiin meel walba joogtaan si walba noo dhegeysanaysaan saaxiibayaal
habeenkii dambe ayaa la marayaa howshiina si wanaagsan iguma socoto maalmahan halka ay wax ka qaldan yihiin kolay ma garanayo wallahi yaab walaal maxaad la fakaraysaa ood dhafoorrada la haysataa huuno waayadan ganacsigayga ayaa hoos u dhac ku yimid gelinkii dambe ayaa la marayaa waad u jeedaa macaamiishiina weli ma hayo
waan ka xumahay walaal maxay kula tahay inay cilladdu tahay garan maayo halka ay dhibaatadu ka jirto ee xal maad ii raadisid walaalay howsha way igu cakiran tahay
dabcan haa ganacsigaagu waxa uu u baahan yahay xayeysiin iyo suuqgayn oo waa maxay xayisiinta iyo waxa aad sheegayso weligay ma tijaabin waa hannaan aad ku gaari karto macaamiilka goob kasta oo uu joogo tani waxay kaa caawinaysaa inaad hesho suuq wanaagsan wow allaylehe waa barnaamijii ka maqnaa ee maxaan sameeyaa walaal garan maayo jihadaan u jeedsan lahaa war moogow miyaadan maqal hee waa tee waa hal eber shan dhibic sagaal star f m codka gobolka waqooyi bari ku toos star f m taladayda waad ku tanaadi doontaae haddaba si xayaysiina aad ku qanacdo lagugu sameeyo ganacsigaaga fadlan la xidhiir taleefanka uu lambarkiisu yahay eber labo eber lix toddoba lix lix lix lix lix labo ama la xidhiir xafiiska star f m ee deegaankaaga ama nagu soo booqo xarunta dhexe ee idaacadda oo ku taalla dhismaha islii mool dabaqa afraad xaafadda islii ee magaalada nairobi star f m saaxiib ka dhigo si ay uga qayb qaadato kobaca ganacsigaaga
soo gudbinta mawjadda idaacadda waxaa ku suurageliyey bangiga k c b for people for beta bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka in ka badan boqol labaatan iyo lix sano bangiga k c b wuxuu noqday hay-adda maaliyadeed ee lagu kalsoon badan yahay qaaradda afrika wuxuuna fursada u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan hadday noqon lahayeen ganacsiyada yaryar hadday noqon lahayd garab istaagga ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn bangiga k c b ayaa mar walba garab taagan macaamiishiisa iyo bulshada magaalada mombasa iyo nawaaxigeeda idaacadda star f m waxaad ka dhegaysataan mawjadda hal eber saddex dhibic shan soo gudbinta mawjadda idaacadda waxaa ku suurageliyey bangiga k c b for people for better kwa life una need to cut through pass deal inaweza kuwa imeiva lakini kuna kamlango imesimama kati yako na dreams zako eh? sasa kwa hizo idhaa kcb walielewa ni zangu na badala ya kurusha loan pekee walinisaidia kuchora business plan ya pawa tumetoka mbali na mbali tutaenda pamoja tembelea branch agent ama website ya kcb leo ili tuweze kukufungulia mlango kcb ni yetu for people for better
waa hagaag maalna dhegeystayaal sidaa barnaamijka aad ku maqleyseen waxaan saaka diiradda ku saarayna kaga hadlayna xaaladda wadanka markaasi ka taagan ama xaaladda dhegeystayaal ee madaxweynaha dalka oo xalay warbixin kaga bixiyey isagoo u waramayay warbaahinada dalka kagana hadlay xaaladda wadanka hadda markaasi heerka uu maraya kana taagan dhegeystayaal waa sida markaasi warbixinadii warbixinadii markaas ugu dambeysay ee dhegeyste wadanka heerka markaasi maanta uu gaaraya dhegeyste warbixinadaasi ayaa markaasi eegi doonaa kagana hadli doonaa dhegeystayaal bal waxaa madaxweynaha xukuumaddiisa ee hadda ay damacsan tahay raadinaysana dooneysana dhegeystayaal iyadoo durba ayba kaga hadleen quburooyinka dhanka siyaasadda waa quburooyinka markaasi dhanka xaaladda siyaasadaha markaasi kaga hadlo kagana waramo dhegeystayaal arinta markaasi wadanka ka taagan dhegeystayaal barnaamijka ayaa intaasi ku eegi xalahaasi ayaan ku eegi doonaa duebaha idmoo dhegeystayaal saaxiibayaal bal warbixinada kale ee kala duwan iyo weliba hadalka sida markaasi loo arkay sida markaasi loo jeediyey iyo sida uu u dhigay madaxweynaha waa hagaag dhegeystayaal oo arrimahaasi ean barnaamijka diradda ku saarayna waa sida marka hore kuu sheegay madaxweynaha ee dalka william ruto ayaa wareysi xalay markaasi siiyey shirkadaha warbaahinedeeda waddanka ayaa markaasi kaga hadlay arrimo sko- badan oo ku saabsan dhanka dhaqaalaha shidaalka canshuurta iyo sidoo kale sixirbararka nooleyd dhegiisa waxaa sida maqli- aad ku maqlaysay marka hore barnaamijkan ku furfuranayna kaga hadlay bal waxaa markaasi shidaalka uu ka yiri dhegeysta xilli markaasi la weydiiyey sababta keentay inuu markaasi kordha qiimaha shidaalka ee ayaa waxaa uu markaasi hoosta ka xariiqay in tani ay tahay caqabad markaasi ka taagan oona ka haysta dunidoo dhan balse aysan ahayn keliya kenya ruto ayaa markaasi isagana waxa laga weydiiyey bal arinta ku aadan xaaladda wadanka iyo boqolkii markii ah- ee- ee horeen ay ahayd ee xukuumadda isaga kaga sii horeysay boqolkiiba sideed halkana marka oo halka hadda ay marayso boqolkiiba lix iyo toban oo asaga xukuumaddiisa ay kaga dhigtay waxay markaasi ay kaga duwan tahay iyo sababta markaasi uu asaga arintaas uu kaga dambeeyey aynu aan- oo ay markaasi hadda eed ku noqon karayso xukuumaddiisa in markaasi ay gaarsiin boqolkiiba lix iyo toban haddaba waa mida markaasi la isweydiinayso shid- ama la isweydiinayo shidaalka ayaa ay tahay ayaa hadda ah wax keliya markaasi lagu dhaqdhaqaaqo hadday tahay shirkadaha kuwa wax soo saara iyo kuwa waxba soo saarin wax walba lagu markaasi lagu hanaqaadayo lagu tilaabo qaadayo dhegeystayaal inay markaasi hadda ay noqoto shidaalka dhegeystayaal shidaalkana waa mida markaasi keliya lagu xalin karo laguna sixi karo xaaladaha dhaqaalaha ee wadanka markaasi ka jira dhegeystayaal qubrooyinka dhanka dhaqaalaha iyo weliba aadka ugu taqasuyay markaas in fi- dabcan fiiro gaar ah markaasi ka- ka- waa dabcan fi- fiiro gaar ah u yeeshay kagana hadlay waxa markaasi xukuumadda hadda ay ku qardantay waa ay ku qar- ay ku qaldan tahay iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi ay ku saxan tahay marka loo fiiriyo hab aruurinta canshuuraha ee mar- iyo weliba qaabka markaasi ku- waa- waa hab aruurinta canshuuraha iyo weliba habka markaasi ee canshuurta qaybta markaasi ugu dartay gaarsiisana boqolkiiba lix iyo toban waxay markaasi sheegeen inay u dhiman karto xaalada dhaq- waa xaalada suglaan waa xaalada suglaan waa xaalada sugan ee weliba suglanaanshuhu ee wadanka harig heerkiisa dhaqaale una ayna keeni karayso in wax waliba ee markaasi ay gooyni weyso wax walibana ay ku adkaato mid markaasi xakameyn karayso ay xakameyn kari weyso xukuumadda uu hog- ee hadda markaasi ho- uu hogaaminayo william ruto dhegeystayaal waxaa markaasi la sheegay in waxaalihii markaasi horaan ay- ay keeni jirtay in hoos uu dhaco shidaalka waxay ahayd in markaasi horaan ay- xukuumadda ay taakuleyn jirtay xukuumaddana ay ku kabi jirtay dhaqaale marka loo fiiriyo boqolkiiba sideed oo horaan taagneyd laakiin waxaa hadda iskugu darsantay shidaalka in markaasi la kordhiyay boqolkiiba lix iyo toban laga dhigo canshuuraha marka loo fiiriy dhegeysta v a t ga halka sidoo kale lacagtii markaasi lagu kabi jiray subsidiga iyadana markaasi meesha uu ka saaray xukuumadda ruto waxaa markaasi keentay in wax walba markaasi uu- uu sheegay in waxda markaasi shidaalka inay ayaga isku filnaato wasaaraddaasi sidoo kalena ku ekaato waxaa laga doonaya inay wadanka markaasi kusoo kordhisa kagana faa'iido dhanka marka waa dhan kagana faa'iido markay heer waa kagana faa'iido dhaqaale ahaan boqolkiiba lix iyo toban marka ay gaarsiisay dhegeystayaal una sheegay in laga doonayo nafsadeeda inay wax markaasi ku taageerto kuna waa ku taageerto kuna taakulayso si markaasi wax looga qabto laguna hergeliyo laguna dhiso shi- dabcan wadooyinka ay wadanka markaasi hadda aada ugu baahan yihiin dhanka horumarinta dhanka horumarka marka loo fiiriyo dhegeysta lagana doonayo dhaqaale ahaan in halkaas wax laga soo xareeyo dhegeystayaal laakiin taasi ayaa hadda isqaban lah taasi ayaa hadda dhaliil xoogan markaasi ee lagu jeedinaya xukuumadda dhegeyste waxaana madaxweynaha hadda uu taban taagan yahay ama daba socdaa dhegeysta marka loo fiiriyo hab aruurinta dakhli ahaan marka wadamada kale sida wadamada morocco wadamada nigeria iyo sidoo kale wadamada koonfur africa ama wadanka koonfur africa ayaa waxau hadda u cuskanaya habka aruurinta dakhliga marka loo fiiriyo dhegeysta wadamada garbeedka ee france oo markaas lagu sheegay dakhligooda in afartan iyo shan g b d ga dhegeysta heerkaasi u gaarsay halka tan wadanka ee shan iyo toban ay tahay waxaa markaasi u sheegay farqi ahaan inay aada u kala weyn tahay sidoo kalena laisku- aan laisku barbari karin lagana doonayo in marka hore uu isla simo dhaqaale ahaan marka loo aarinayo soomaaliyeedka lana de- nala- nala- nala- lana fiirin karo habka markaasi la iskugu eh, wax ay u cuntami karayso qaabta marka loo fiiriyo wasaaradda marka loo fiiriyo dhanka waxbarashada wasaaraddeeda marka loo fiiriyo dhanka horumarka wadooyinka dhegeystayaal ee wadooyinka ee hadda wadanka uu ku tilmaamay in aada loo- looga baahan yahay loogana doonaya in lagu dhiso wadooyin casri ah waxaa sidoo kale soo- soo gelaysaa dhegeystayaal g p d ga dhanka xuk- dabcan xukuumadda wasaaradahooda kala duwan sida difaaca dan amniga gudaha sidoo kale dhanka eh, waa quwada markaas ama waa dhanka enerjiga wasaaradda waxaasoo dhan ayaa markaasi hadda keenaysaa in ay noqoto mid markaasi cid weliba ay iska dhex arki karto markii loo fiiriyo inay wax kaga soo bixi karto una ku- uuna kaloo ge'i karto xukuumadda habka mashruuceeda ay doonayso inay ku ballaariso kuna gaarsiiso heerka markaasi kaga go-an tahay laakiin waxaa la isweydiinaya ah dhegeystayaal horaan muusan fahansanin miya madaxweynaha waa su-aal meesha ku jirto xaaladda hadda wadanka markaasi uu ku sugan yahay markii ololihiisa kala duwanaa oo markaasi uu filinayay mise uu samaysanayay wuxuuna markaasi ka tirsanaa xukuumadda waa xukuumaddii uhuru kenyatta uu ahaa madaxweyne ku-xigeen waxaana markaa hadda nasiibkiisa u sahashay una fududaysay inuu markaasi noqdo madaxweynaha isagoo loona adag markaasi ay ay isagoo loona adag markaas ay wada dhexmareen mise dhexmartay dhegeystayaal madaxwe- waa dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga raila uusan markaas isagana fursadaasi helin laakiin waxaa markaasi xilka kusoo baxay madaxweyne william ruto dhegeyste haddaba xaaladda siday ahayd iyo sida hadday taagan tahay ayaan isweydiinayaa sidey ahayd sidee hadda tahay waxaa hadda markaasi la sheegaya inay farqi u kala dhexayso in sidoo kale aan la isku keeni karin ee noq- ayna q- ayna ku- lagu tilmaamay qoborooyinka dhanka dhaqaalaha kuwa ka faallooda iyo weliba kuwa guud ahaan wadanka siyaasadeeda ka faallooda waxay sheegayaan in xukuumadda ruto waqti ay ku qaadan doonto in uu xasiliyo xaalada siyaasadeed ee- waa xaalada raalli ahaada waa xaalada dhaqaale ee wadanka hadda ka taagan una markaasi noqon karto mid siyaasad ahaan isku bedeli karto mustaqbalka dhow dhegeystayaal macnaha loola jeeda inta la gaarinba siyaasadda ee labada kun ama doorashada dhegeysta labada kun toddobiyo labaatanka waa tan eh, doorashadan dabcan waa tan xigtee waxaana hadda la sheegayaa in taasi marka hore looga fa- looga fadhiyo bal sida ay xu- xukuumaddiisa awood ahaan u yeelan karayso sidoo kale ay ku dhimin karto qiimaha xaaladda nololeed ee wadanka hadda markaasi ka jirta ee sixir bararka dhegeyste taasi oo hormuud ama u keeni karto lagu sheegay hadda in aaneynteeda iyo weliba dhibaatadeeda iyo saameynteeda ay qayb markaasi ka tahay sixir bararka hadda wadanka markaasi ka tahay qaybta shidaalka oo markaasi xukuumadda awoodi weysay inay wax ka qabato kana bedesho sidoo kalena ay ku dhisto nidaamkeeda wax kaga qabato ilaa markaasi heer ay wax kaga- kaga dhimi karto sida wadamada markaasi jaarka wadamada tanzania iyo uganda ayaa markaasi sheegeen in qiimaha shidaalka wax ay ka qabteen ayna ka bedeleen ayna sidoo kale ah, hoos loo dhigay laakiin xukuumadda ayaa ilaa hadda weli- markaasi weli eh, dabcan tilaabo aan qaadan inkastoo laakiin dad markaasi oo oo- inkastoo ay sheegtay in hadda ay sheegayso in waxaa markaasi qiimaha sare u kacayo in sidoo kale laisku jaangoyn doono cid waliba markaas ay la qos- ay la qabsan doonto sixir bararka iyadoo ee, oo cid waliba la qabsan karto heerka wadanka maanta uu markaas uu ku jiro iyadoo ay xukuumaddana ay sheegtay inay eh, markaas la qabsigeeda wax soo saarkeeda ay markaas kadibna ay noqon karto cid waliba inay wax awoodi karayso wax soo saarkana sidaasi ay sheeg- oo xukuumadda sheegtay wax soo- waa wax- waa gudaha wax soo saarkeedana inay markaasi sheegtay inay eh, eh, loo fiirin doono nidaamka marka k- eh, ka du- waa nidaam ka duwan kan markaas wadanka lasoo gelinayo ee canshuuraha markaas ay ku baxayaan dhegeystayaal haddaba arrimahaasi ayaa aada oga dabcan aada looga hadalhaya wadanka iyo weliba khudbadda iyo weliba hadalka markaasi laga rud- laga raadinayo madaxweynaha inay markaasi farxad geliso rajo geliso ee ku aadan mustaqbalka siyaasadeed mustaqbalka xu- waa xukuumaddiisa ee ku aadan sida ee hadda looga fadhiyo sida xukuumadda wax ay kaga qaban karto kuna gaarsiin karto nidaamka saxda ah wax ka bedelkaan xaaladda siyaasadeed ee hadalka waa waa xaaladda si- siyaasadeed hada- waa xaaladda shidaaleed iyo hada- waa xa- waa xaaladda sidoo kale ee sixir bararka canshuurta iyo sidoo kale dhaqaalaha wadanka hadda markaasi ay tahay midda ugu wa- saameynta badan midda ugu xanuunka badan ee hadda markaasi kenyaanka dadka shacabka aada ula daaladhacayaan dhegeystayaal si toos ah xalay shaashadaha indhaha loogu hayay si toos ayaa loo dhegeysanaya madaxweynaha hadaladiisa ayaa markaasi keliya laga raadinaya waxa markaasi u cuntami kara waxa markaasi dadka raaligelin karo waxa dadka markaasi hadda ay la jahan qaadi karaan oo aqbali karaysana ama aq- oo nolosha ee markaas hadda ay ku jiraan aqbali ay- ay ku aqbali karayto in ay hadda xukuumadda ay mustaqbal markaasi raja usoo wada laakiin madaxweynaha ayaa markaasi sheegtay in hadda waqti markaas ay ku qaadan doonto sida xaaladda wadanka hadda uu ku sugan yahay waxay kaga qaban karto kagana bedeli karto dhegeystayaal sixir bararka markay imaato ama xaaladda nololeed ee wadanka markaas hadda ka taagan dhegeystayaal waxaana sidoo kale madaxweynaha william ruto la weydiiyey xilli uu markaasi qiimaha shi- eh, dabcan shilinka ee dalka noqon doono mid wanaagsan marka loo barbardhigo doolarka maraykanka ayaa markaas wuxuu ku jawaabay sheegana in hadda doolarka ee gacantiisa markaas ama xukuumadda maamulkeeda mise maaraynteeda uu gacanta markaasi ka baxay iyadoo horaan markuu marka- ma- uu madaxweynaha soo galay sheegay in doolarka meesha laga saari doono oo markaas lagu kala adeegin doono wax lagu kala iibsan doono lacagta dhegeysta dadka oo lacagta kenyaanka ama lacagta shilinka dhegeysta inta badan wadanka gudaheeda laga isticmaalo waxaana sheegay in hadda taasi caqabad ay markaasi ku noqotay la- ama ay sheegtay in lacagta doolarka ee caqabad wadanka markaasi ku noqotay qiimahana ee hadda wax badan ay ka qaban doonaan kana dhimi doonaan dhegeystayaal inkastoo laakiin uu mar walba isbedbedelo qiimaha doolarka ee dalka ama qiimaha ama mol- waa do- waa doolarka oo dhan dhegeystayaal waqtigaasi wuxuu markaasi aada u dhaliilaya sidoo kalena habka ee markaasi dowladaha ee markaas waa reer galbeedka gudaha markaasi mashaariicda horumareed iyo sidoo kale shilinka iyo weliba sarifka waxaasoo dhan ayuu markaasi doonaya in uu xakameeyo laakiin madaxweynaha waxaasoo dhan waxaa ka dambeeyey mar uu booqasho ku tegay wadanka maraykanka mar uu markaasi sa- dabcan saraakiil markaasi ka socoto oo xukuumadda maraykanka dhegeystayaal ee wadanka soo gaareen ee markaas ka gaabsaday arrimaha shil- shilinka isagoo qarcadku markaas kaga sheegay isagoo ku sugnaa wadanka jabuuti halkaasuu kula hadlayay madaxda afrika oo ha- sidoo kale kaga hadlay arrimaha shi- shilinka warbaahinta waxaana markaasi ka weydiisay inay wax uu kaga qaban ka qaban doonto xukuumaddiisa intay markaasi sanadka u dhammaanin laakiin waxaasoo dhan dabcan qayb markaasi diblomaasiyadeed ayaa loo dhameeyey ee laleeyahay oo oo lagu sheegay madaxweynaha inuu arrimahaas uusan faragelinin shilinka uu markaasi doolarka oo mar horeba ayaa dabcan xarad waa wa- mar horeba markaasi wadanka ku jiray la- sidoo kale laga kala shaqaysanaya sidoo kalena halkaasi oo xaalada iyo wax- waa dabcan ah, waa xaaladaha ee halkaasi markaasi ay ka taagneed dhegeystayaal waxaanu madaxweynaha ee markaasi ee, arrintan aada looga fadhiyey in ay mar ee, cid waliba ee, wax ku kala gadan doonto weliba waqtigaasi waxa uu or- uu ku sugnaa wadanka sh- een, ah, sidoo kale uu ku sugnaa wadanka koonfur africa halkaasi madaxda africa waa dabcan madaxda ee, sidoo kale ee, koonfur africa uu kula hadlayay ama sidoo kale baarlamaanka wuxuu u sheegay in shidaalka markaas lagu kala iibsan doono gudaha wadanka shilinka la- balse lagu kala iibsan doono waa kuwa markaasi soo safrinaya gudaha markaasi kenya sheegana in canshuurta la- lagu bixin doono hab markaasi shilinka ah balse lagu bixin doono doolar sida uu tilmaamay madaxweynaha cafan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan saaxiib yaal bal markan iyo ogolaad inaan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda bangiga ama bangiga k c b bangiga k c b waa mid kamid a dadka ugu wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena dhegeystayaal in ka badan ilaa iyo boqol iyo lix iyo labaatan sana k c b oo ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaabinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududaynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maraya ganacsiyo waaro la joogteyn karayo iyo weliba hindisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ahi u gudatay hadafkeeda ah inay markaas ay taageerto dadkoo dhan nooc kasta oo fursado ah oo markaasa noqotee halkudhigu for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysana shirkadaha bulshooyinkai la hebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaad ka mid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo markaasi dusha ay kala socdaan guddiga madax bannaan oo eegaya shareecada boqo booqo maanta laanta kugu dhowee bangiga ama kala soco ama kala xariir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for beta ayaa lagu leeyahay aan kugu dabcan kugu daro adeega kale qeybta barnaamijka ka ah waa adeega kale ee safaricom fraud dadka qiyaameeya shacabka ayaa la imaadeen hab cusub oo ay dadka kenyaanka eh, maalin waliba ay ku dhibaateenayaan mobilada kenyaanka waxay markaas la mid yihiin akoono bangiyeed dadka qaarna ay bangiyadooda kuwa- ku wadaa telefoonada qaar baa iska diiwaangeliyey b- b- dabcan oo oo u diiwaangashan yahay bangiyada halka qaarna ay markaas u isticmaalaan habka adeega kale ee telefoonada lagu ay ku kala adeegsadaan hadday tahay telefoona in lacag ay kaga diraan hadday tahay telefoon in lacag loogu soo diro iyo weliba hadday ka tukaamaysanayaan laakiin ogsanow dad ayaa markaas daba jooga tuuga oo tuuga ah oo doonaya in markaas ay khiyaanaan dadka haddaba julize iswedi niqueli tan marumba ama waa ama nikon ama tan waa burcadnimo dhegeysta mase tuugnimo julize niqueli ama nikon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska di- iska dhigayaan kuwa markaasi ka shaqeeya bangiyada safaricom kuwa ka shaqeeyo waxay sidoo kale iska dhigayaan dad eh, dabcan shaqaale ah waxay iska dhigayaan kuwa saraakiil dowladeed waxay iska dhigayaan kuwa macam- macalimiin ah waxay iska dhigayaan maamulayaal iyo wax la mid ah safaricom ayaa had iyo jeer macmiisheeda garab taagan oo doonaysa inay markaasi ka cabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee markaasi la qiyaameynayo hadda namber saddex saddex saddex markaasi lagu gudbo warbixintan dadkaas ayaa la habeeyey oo oo- oo la cusbooneysiiyey dhegeystayaal haddaba iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad sameynayso la xiriir lacagta cidda markaasi aad u dirayso cidda markaasi lacagta soo dirtana iska e- eeg oo yay noqonin lacagta qaab markaasi fariin ahaan in loo soo diro adigoo markaas eegi karo calaamada astaanta m pesa kor kaga soo baxayso lacagta dhegeyste la taxadar waa inaad markaas yeelaysaa muujisana dhegeyste si dhowna inaad iskula socoto waa muhiim ilan hubsina hal ayaa la siistaa haddaba noqo qof markaas haddii aad aqoon wax u lahayn waa inaad weydiisaa dadka kaa agdhow dadka markaas aqoon leh dadka sidoo kalena aad ku kalsoonaan karayso qof walibana ma ahan hadda waa kan waxyaabaha qaldami kara oo idan adiga ayaa lagaa doonayaa inaad markaasi qof waxgal ah ama dabcan oo sidoo kale qiyaami karin macluumaadkiisana bixin karin inaad noqoto waxay sidoo kale qaadan karayaan adeegyada kale ee shirkadda markaas ay bixiso oo ka mid ah fuliza iyo emshor iyo wax la midka haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaa markaasi ka horeysa iyaga oo markaasi macluumaadkoo dhan gacanta ku haysato safaricom kuma weydiinayso na macluumaadka shakhsiyada- shakhsi ahaaneed oo keliya waxay markaasi kula soo xiriir karaysaa lambarka keliya ee rasmiga cid waliba ay garanayso qof walibana uu garan karo qof walibana sidoo kale uu kaasoo wici karin keliya waxaa kaasoo wici karta shirkadda safaricom oo lambarkan oo ah eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambarka mar kalean kugu celinayaa waa eber toddobo eber waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber lambarka ayaa keliya ay kaasoo wacayaan lambar kasta oo kale oo eh, dabcan aad ka shakiso weydii oo marka waa inaadsan weydinin waa in sidoo kale aadsan ku mashquulin waa inaad sidoo kale aad markaasi ka Waa sidoo kale inaad ka warbixisa wixii faragelin ah dabcan qaadka sim kaarkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyadeed wac hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aada u heshid ha noqonin qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeyste waa inaad si dhow iskula socotaa si dhowna markaas aan lagu qiyaameynin dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxib al w w w star f m co k applicationkan halkaa kaasoo deg dhegeysta haddaad ku sugantahay nairobi inaba xigeedana waa hal ibar shan dhibic sagaal haddaad mombasa inaba xigeedan aad ku sugantahay waa hal ibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab faafi tanariva iyo masalaani iyo xeryaha qaxootiyada waxay naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeeriya habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xaw suufta banisa raamu lafe waa sagaashan toddoba dhibic shan dhegeysta muqdisho idaacaduhu bahwadaagtu nahayna waa sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balanbala meeru madow gaashina saaxiibada waxay naga dhegeysanayaan hal cibir laba dhibic saddex marsaabid mooyaale xuduudda dhankaas ethoobiya siddeetan toddoba dhibic toddoba dhegeystayaal www star fm co k dhegeystayaal barnaamijka arrimaha guud ee xaaladaha wadanka ayaa markaasi ku guda jirnaa kaga hadlayna dhegeystayaal xaaladda wadanka markaasi ka saagan ee dhegeyste iyo weliba eh, hadalka waa khudbada waa dabcan wareysiga markaasi madaxweynaha uu jeediyey madaxweynaha ayaa markaasi isaga sheegay in go- dabcan waa waa in uu qaatay go-aamo markaas adag oo kenyaanka ay dhibsanayaan balse ay qaranka dani ugu jirto dhegeys waa siduu hadalka u dhigay dhegeystayaale haddaba maxaa dani ugu jirta wadanka wuu tilmaamay waa uuna qeexay waa uuna sheegay balse wuxuu leeyahay way ku adka- way ku adag tahay in markaasi kenyaanka ay fahmaan laakiin waxa uu sheegay in meel fog uu ka fiirinayo marka loo fiiriyo loona aaneyo xaaladda wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal oo loo fiiriyo loona aaneyo habka shidaalka canshuurta sixir bararka dhaqaalaha waxaasoo dhan wuxuu leeyahay wadanka meel fiican ayuu markaas iminkan ku jeysan yahay oo oo markaasi kasoo noqosho lahayn wuxuuna sheegay in hadda laga doonay kenyaanka inay adkeystaan waa sida uu madaxweynaha hadalkiisa ku yiri dhegeystayaale waxa uu markaasi tilmaamay inuu xafi- dabcan xafiiskiisa la wareegay xilli uu markaasi dunida uu saameeyey cudurkii safmarka ah ee covid sagaal iyo toban dhegeystayaal sidoo kalena uu jiray welina ay tagneed ee dabcan duulaanka militariga oo ruushka markaas uu ku qaaday ukraine oo ha- dabcan halkaas wuxuu sheegay in wax walbo ay markaas ay isku cakirneyd ay sidoo kale xaaladda ee keli aysan ku ekeyn wadanka balse ay dunida oo dhan ay markaas aada ula walaacsaneyd oo sidoo kale aada looga hadlayay loona siyaasadeynayay loona fiirinayay bal duulaanka militariga taasi wuxuu sheegaya laba caqabad oo aada xoogan inay markaas isbiirsadeen cudurkii safmarka covid sagaal iyo toban oo markaasi isaga dhibaato xoogan wadanka ku reebay hadalhayntiisa sidoo kale wadanka markaasi ku reebay dhaqaale xume markaasi ku reebay dabcan wuxuu leeyahay dhaqaalaha iyo wixii wadanka markaasi soo galaya wixii soo baxayana sidoo kale dhibaato ku reebay ayuu sheegaya in wadanka oo markaasi aada oola circiirayo dhibaato iyo xaalada iyo deemo fara badan ayuu sheegay inuu markaas la kulmay madaxweynaha ayaa sidoo kale tusaale usoo qaatay saameynta abaarta iyo caqabadihii isbedelka ku yimida cimilada waxa uu sheegay in kenyaan aad u tiro badan ay xoolihii ka dhammaadeen in kenyaan badan ay markaasi wax soo saarkoodii beerihii sidoo kale uu gaabad ku imaaday caqabada markaas loo fiiriyo isbedelka cimilada abaartii xumeed ugu dareed ayuu sheegay inay markaasi dadka xoolodhaqatada ay ayadana aada u saameysay laguna sheegay ilaa iyo koob iyo labaatan county ee gobolka waqooyi bari ka mid tahay dhegeystayaal ay saameynta ay markaasi gaartay waa xaalad markaasi hadda loo fiirinayo saameyntana marka loo fiiriyo caqabadaha iyo xaaladaha waxaa keliya markaasi u baahan tahay xeelad ee markaasi wadanka dan ugu jirto haddaba waa go-aamada uu sheegay ee adag markaas uu qaadanayo in markaas uu jeheynayo wadan markaasi barwaaqa mustaqbalka balse wuxuu sheegay hadda in ay kenyaanka ay ku cuslaan doonto laakiin mustaqbalka dhowna uu sheegay inay markaasi barwaaqa waxa waa inay burwaaqo markaasi gaari doonaan waxa uu xusay in dhibaatooyinka ay sababeen inuu inuu markaasi qarash badan kasoo baxay uu kasoo bixi badeecooyinka kenyaanka ee dib- ee dibadda markaasi laga soo dejiyay weliba baahida markaasi loo qabo doolarka taasi ayaa keentay in hadda isbedel se- waa isbedel waa isbedel xoogan uu ku imaaday saameynta marka loo fiiri loona barbardhigay dhegeysta xaalad hadda wadanka markaasi uu ku sugan yahay madaxweyne ruuto ayaa sheegay in sidoo kale soo saaridda geleyda ay kordhay boqolkiiba afartan waxuuna markaasi sheegay in taasi ay ka hooseysay markuu xukuumadda ama xilka uu la wareegaya dhegeyste waxa uu sheegay inuu ka shaqeeyey arrimaha bacrimiinta iyo sidoo kale in markaasi qiimihii bacrimiinta hoos loo dhigay iyo sidoo kale in beeraleyda markaasi ay ka faa'iideysteen lana- laguna ta- laguna tabcay ama sidoo kale laguna soo sa- dabcan beerihii taasi oo inta badan dadka geleyda ay kasoo goosanayeen xukuumaddana sidoo kale ay ka iibsanayso horaan ayaa markaasi la sheegay dad burokayaal ah ama dad markaasi dalaaliin ah ina markaasi dadka ay ka qiyaamayeen dadkana sidoo kale ee qiimo jaban oo hoose ay kaga iibsanayeen dhegeystayaal laakiin xukuumadda ayaa markaasi sheegtay inay ka reebtay wadamada dariskala ah sida tanzania iyo uganda inay si- in markaasi in kenyaanka markaasisan laga iibsanin hogaamiyaha dalka ayaa kobaca dhaqaale wadanka wuxuu sheegay in boqolkiiba hadda uu gaarsiisan yahay shan dhibic lix waa boqolkiiba shan dhibe lix waxa uu markaasi sheegay hadda inuu doonayo inuu gaarsiiyo heerka uu markaas ugu wanaagsan gaari karana boqolkiiba toban dhegeyste oo waxna ku dari karo mustaqbalkiisa dhegeyste waana tan hadda uu sheegay go-aanka uu qaatay inay mar- waa go-aamada adag uu qaatay markaasi ay mid yihiin in kenyaanka ay dhibsanayaan balse qaranka ay dan ugu jirto haddaba go-aanada mad kenyaanka ah ayaa markaasi dhibsanayaan uu qaadanaya madaxweynaha mise qaranka ayay dan ugu jirtaa dhegeystayaal koormaa markaasi la gaarsiin karaa hadafka iyo weliba yoolka markaasi dadka shacabka ay qabaan ee inay gaaraan ee ay helaan dhegeystayaal qiimo macquulgal ah oo dhanka shidaalka canshuurta oo yaraato sixir bararka oo markaasi hadda heerka ugu xun uu markaasi gaaray dhaqaalaha oo markaasi waxuu ka bedelay dhegeystayaal xukuumadda ruto haddaba go-aankaasi ma tahay mid markaasi kenyaanka ay u riyaaqi doonaan danna wadanka ugu jirto ama qaranka ugu jirto siduu hadalka u dhigay madaxweynaha adiga ayaa markaasi hadda xaaladda markaasi ku sugan keliya fahmi karaysaa dhegeystayaal bal lambarka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasi ay si toosa dhegeystayaasha ay uga soo wici karaan ugana qayb qaadan karaan si aragtida fikirkooda markaasi ay ugu dhiibtaan dhegeystayaal bal xaaladda waaqica wadanka markaasi hadda ka taagan ee ah dhegeystayaal xukuumadda ruto ee markaasi uu sheegay go-aanka ee hadda markaas oo qaatay inay tahay mid markaasi kenyaanka ay dhibsanayaan balse ay dani ugu jirto dhegeystayaal boqolkiiba sida hogaamiyaha ama madaxweynaha dalka uu sheegay dhaqaalaha waxaa lagu tilmaamay boqolkiiba shan iyo lix inuu- waa shan dhibic lix inuu hadda gaarsiisan yahay markii laisku celceliyo laisku soo saaray dhegeystayaal uuna doonaya in ay gaarsiiyaan ilaa iyo shan iyo toban ama toban dhegeystayaal waa toban wax u dhin ayaa markaasi doonaya inuu ku daro laakiin ma isqaban kartaa iyo laakiin ma iskeeni karaysaa laakiin sidee uu markaasi uu doonaya inuu gaarsiiyo ma arinta sh- dabcan g b d-ga oo sare loo qaadaa oo sidoo kale ka mid tahay dhegeystayaal haddii markaasi madaxweynaha uu sheegay toban in la gaarsiiyo mise sare la gaarsiiyo mise wax lagu daro mise heer wanaagsan la gaarsiiyo mala socotaa dhegeystayaal in canshuurta wadanka markaasi heer sare ay gaari karayso mala socotaa in wax walibo canshuur ah oo markaasi qofka uu qaadanayo in la canshuurayo mala socotaa wax walibo uu qofka uu ku tillaabsanayo in ay canshuur noqonayso dhegeystayaal si markaasi dhaqaalaha ay xukuumadda wax uga qabato ugana bedesho dhegeystayaal taasi waa go-aanka markaasi uu qaadanayo uuna sheegay madaxweynaha in ay qaranka ama wadanka dan ay ugu jirto laakiin dadka ay dhibsanayaan mise kenyaanka mise dadka shacabka ay dhibsanayaan waxa uu sheegay in hadda go-aankan waxa uu sheegay in go-aankan markaas dib uusan uga noqon doonin balse uu doonayo inuu ku xasiliyo uu doonayo inuu ku yareeyo uu doonayo in markaasi wax walba oo heerka ee wadanka markaasi maanta uu uu doonayo in wax kaga qabto uuna ku gaarsiiyo dhegeysa mustaqbalka fog ee wadanka ee hadda markaasi ay cid waliba ay doonaysa inay ku naaloonto ay sidoo kale ay ku gaarto iyo sidoo kale higsigiisa oo dabcan ay markaasi dhaqaalaha wadan markaas isku fulan wadan markaas kaga gudbi kara baahida iyo weliba deenqaadista iyo weliba sixir bararka wadanka hadda markaas haysato in uu sheegay in hadda keliya looga fa- looga fadhiyo go-aanka adag uu markaasi madaxweynaha uu qaatay dhegeysta waaga haddaba arrimahaas ee dhegeystayaal barnaamijka dowladda ku saarayna kaga hadlaynaa ee haddaba waxaa su-aalka ee markaas meeshan taala ama su-aasha meesha taallaya ah go-aanka eh, dabcan go-aamada adag uu markaas uu qaadanaya madaxweynaha ma dhibaato ayay u keeni doontaa dadka shacabka mise qaranka mise waxay dhibaato u keenaysaa shacabka hadda wadankana sidoo kale waxay markaas u tahay mid markaasi faa-iido ugu jirto dan ugu jirto dhegeystayaal waa su-aalka waa su-aalaha markaasi meesha saaran ee haddana isweydiinaya sida markaas loo kala qaadi karo dhegeystayaal haddii xukuumadda ay markaasi sheegayso go-aamada adag ee hadda uu markaasi qaadanayo madaxweynaha wuxuu sheegaya way dhibsan doonaan oo way kasoo horjeesan doonaan oo markaasi ma ogolaan oo markaas ma ogolaan karaan aaladda wadanka hadda uu markaas ku jiro balse wuxuu sheegay in hadda qaranka ay dan ugu jirto in qaranka sidoo kalena wax badan ay ay u qaban doonto ayna ku daafici doonto dhegeystayaal waa tahay io ogolada dhegeysa marka inaan soo qabta adeega kale barnaamijka qeybta ka ah bangiga k c b waa mid kamid dadka waa mid ka waa dabcan adeeg bangiga k c b waa mid ka waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka kcb waa bangigeena in ka badan boqol iyo lix iyo labaatan sano kcb oo ah mid- waa mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadkii weliba bulshooyinka kala duwan laga soo biloabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacabinta dowladaha fulinta yaryar weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeyntii weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo marka lo- iyadoo markaasi loo maraya ganacsida waaro la joogteyn karayo weliba hindise aas aasi ah kcb waxay si hagar la-aanihii u gudatay hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halkudhiga for people for better kcb waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysaa shirkadaha bulshooyinka la hebsooco ee deegaanada fogfog kcb adeegyada aad ka helayso waxaa kamid ah adeega kcb sahl oo ay ku siinaysa adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo markaasi dusha ay kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada islaamka dhegeystayaal booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga kcb ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber lambarkaas si lambarkaas aad si toos a ugala soo xiriiri karaysaan dhegeystayaal kcb for people for better markalan kugu celina dhegeystayaal booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga kcb ama kala soo xiriir nambarka ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber lambarkaas si toos ah ugala xiriiri karaysaan dhegeystaan aan ku raaciyo midkama adeeg adeegka kale qaybta barnaamijka ka ah waa hagaag dadka qiyameesha dadka shacabka ayaa la imaadeen hab kale cusub ee dadka kenyaanka ay maalin waliba doonaya inay ku dhibaateeyaan mobeelada kenyaanka waxay la mobeelada kenyaanka waxay la imaadeen koono kale cusub dad qaar badankooda waxay markaas telefoonada dhegeystayaal ay ku keydsadaan lacagaha iskaga diiwaangeliyaan bangiyeynta mobeelada iyo tuugada ay markaas doonayaan inay lacagaha kaga dhacaan ay ku xadaan juulisa niquel ama nicoon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan kuwa bangiyada ka shaqeeya safaricom ka shaqeeya dadka shaqaalaha ay markaasi ka dalbanayaan saraakiisha dowladda ay iskaga dhigaan macalimiin ay iskaga dhigaan maamuleyaal ay iskaga dhigayaan safaricom ayaa had iyo jeer macmiisheeda garab taagan oo dooneysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee qiyaameeyey haddaba nambarka saddex saddex saddex ee la gudbiyey warbixinada dadka iskilaa dadkaasi oo xaqiiji mar waliba cidda kula hadlayso hubso wax walba oo aad sameynayso dhana xiriir lacagta iyo wax la midka ilan hubsiino hala baalasiistaa dhegeystaal haddaan aqoon u lahayn weydii dadka ka aqoroon haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara oo ay doonayaan inay markaasi kugu qaldaan dhegeystaan qaaray waxay iskaga dhigaan inay markaasi ka shaqeeyaan adeegyada ay bixiso sida safaricom oo adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza mshore iyo waxa la mid ah haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa ina markaasi aad inaad ka horeysa iyaga ayagoon ku soo wacaya macluumaad dhan aad gacanta markaasi ku hayso safaricom kuma weydiinayso macluumaadka shaqsi ahaaneed oo keliya waxay kala soo xiriiri karaysaa macmiisha lambarka rasmiga ee keliya lambarka keliya rasmiga ee ah eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo keliya ka shakeysa dhegeystayaal waa inaad markaasi aad markaasi aad qabanin oo jac iska tiraahdaa iska nafiijisa dhegeystayaal sidoo kale inaad markaasi ka warbixiso wixii faragelin ah ee qadkaada siimkarka ama siimkarkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyadeed waxaad ka wici kartaa hal eber eber eber waa hal eber eber ama lambarka eber waa laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aad u heshid ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeystayaal si markaasi lagu dhibaatays si markaasi lagu dhibaateynin laguna qiyaamin dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yala kumaasantiin la socodka dhegeysta xulashada waan iga mahadcelina sida wanaagsan aad u xulataan una dhegeystaan dhegeystayaal halkaasi oo kusoo afbeeraya barnaamijka ma sii wadi karayo raalli noqdaan saaxiibayaal warkii ayaad maqli doontaan ee tobankii barqnimo hadduu eebaha idmo waxaana barnaamijka saaka diiradda ku saarayna kaga hadlaynay iyadoo dhegeystayaashan qadadka telefoonada sinin saaxiibayaal raalli noqda waxaan kaga hadlaynay waa madaxweynaha oo xalay waraysi markaasi siiyey shirkadaha warbaahinideed oo wadanka oo markaasi kaga hadlaya arrimo ku saabsaneed dhaqaalaha heerka markaasi maanta uu maraya shidaalka waxyaalaha markaasi dhibaatada ku keenay canshuurta wadanka hadda markaasi ka taageen sixirbararka waxyaalaha markaasi xukuumadiisa ay u haysay xal ah iyo weliba dhibaatada wadanka hadda markaasi ka taageen waxaa la gudboon iyo waxaa markaasi saameynta dhibaatadan iyo weliba siday wax kaga qaban karto heegsiga mustaqbalka laakiin madaxweynaha wuxuu markaasi sheegay in go-aan adag uu markaasi qaatay kenyaankan ay dhibsanayaan balse qarankana aydan ugu jirto dhegeysa nabadgelyo yuusuf bakada barnaamijka nila socodsiinanina soo saaray saaxiibayaal barito ayaan kulmi doonaa hadduu eebaha nafta inagu sima dhegeysan arrimaha gargaarka bilaadnimada qoxootiyada inta ka hore waxay naga tegayaan sidaas iyo nabadgelyo dhegeystayaal